maalinta talaadada ee soo socota ee bisha janwari ay tahay sideedda waxaa magaalada garowe ka dhacaysa doorashada hogaanka maamulka puntland waxaana tartanka ku jira musharaxiin kala duwan haddaba maxaa la filan karaa in musharaxiinta guulaysata uu ka qabto dhinaca amniga dhaqaalaha iyo weliba arrimaha kale ee ay danaynayaan dadka ku nool puntland su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa haruun macruuf uu weydiiyey cabdirasaaq ciise qaatumi agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka puntland horena waxay u dhaban tahay arrimo siyaasadeed sidaa la socota dambaseen muddadii ugu dambeysay waxaa jirtay xoogaa iskhilaaf udhexeeya qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kaasoo u badnaa inta badan mid ku eg yani ishayn ay ishayaan madaxda shaksiyan sidaan u arko aan ahayn mid ku saabsan maxay ahaytoy sharciyadda ama qiyamka laga rabo maxay ahaytoy mujtamaca guud masiirka guud ee ummadda uu ku salaysnaa inta badan ishayn ay iyagu isu hayaan dano aanan ka sheekeyn karin waa gartay marka haddaan u gallo musharaxiinta tartamaysa iyo barnaamijyadooda puntland markay noqoto arrimaha amnigu aad bay muhiim u yihiin maxaad dhihi lahayd waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka puntland ay danaynayaan inkastooy muhiim tahay inaan xusno in dadweynaha puntland aysan soo dooranayn qofka hogaaminaya maamulka balse ay yihiin xubnaha baarlamaanka dadka soo xulanaya marka rabitaanka dadka iyo doorashada xubnaha baarlamaanku ma iswaafaqi kartaa waxay rabaan ha aad iyo aad waa iswaafaqi karaan dad dhalinyaro ah baa lasoo xulay dad aqoon leh baa lasoo xulay dad karti lagu soo xulay baa lasoo xulay doorkan waxaan filayaa dadka shacabka reer puntland waa dad waxa weeye shacab wanaagsan waxayna istaahilaan inay helaan hogaamiye wanaagsan oo hadda tusaale ahaan sida hogaamiyihii ugu horreeya kuuriya oo kaleeto singapore aan idhaahdo oo kaleeto macnaha musuq maasuqa la dirira maxay ahayd toy kobciya dhaqaalaha ammaanka wax ka qabta marka shacabka puntland waxa weeye waxa keliya oo dhibaatada haysataa waxay tahay oo ay daafila yihiin waxa weeye waa qabyaalada oo xoogaa aada moodid inay caqiidadiiba ka xoog badatay oo aan loo eegayn inta badan qofka waxqabadkiisii ama raadkiisi hadduuba horey usoo shaqeeyey hadduu dowlad usoo shaqeyn jiray ama hadduuba madax soo ahaan jiray aan la eegayn wuxuu hore usoo qabtay inta badan waxa wax lagu cabiro ay tahay dhanka qabiilka taas marka waxa umoodaa hadda in laga gudbay marka la eego dadka dhalinyarada maxay tahay loo soo doortay inay noqdaan xubnaha midkalaya xildhibaanada marka waxaa is oran karnaa xilligan waxaan filaynaa in uu soo baxayo madaxweyne la dirira musuq maasuqa waxa weeye waxaa halkaa dhigay puntland waa musuq maasuq ee tuseed ah oo aan lahaynba maxay tahay halbeeg lagu cabiraba hadda aan la heli karin marka waxa ay ka duulayaan oo dadka maankooda ka guuxaya in la helo madaxweyne musuq maasuq ka madax banaan madaxweyne rabitaan uu ku jiro inuu amniga wax ka qabto aan lagu soo dooran shahaado ama digrii uu wato aan lagu soo xuran ee quality iyo willingness rabitaan uu doonaya inuu dadka wax u qabto lagu soo xusho ayaa insha allah rajeynayna inuu soo baxo amniga puntland markaan ka hadalno sanadihii ugu dambeeyey qaabku ahaa iyo hadda siduu yahay waynu ogeyn in al-shabaab ay saldhig ku lahayd daacish ay kasoo daba baxday maalmihii ugu dambeeyey isku dhac baa laga sheegayay dhinaca bariga halis intee leeg baa ka iman karta labada dhinac maxay dadweynuhu danaynayaan marka la eego qofka soo baxaya inuu ka qabto amniga haarunow waxa weeye amniga puntland horta subxaan ilaaha subxaanah baa gacanta ku haya dayac badan baa ka jira xagga dowladda waxaan ognahay in hay-adihii amniga ka shaqeynaya qaarkood la curyaamiyey oo aan hadda ayna shaqaynba laakiin shacabka puntland oo u heelan maxay toy oo ay ku jirto wadaniyad iyo rabitaan ay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida iyo ciidanka qalabka sida oo runtii u dhaban adagay oo duruufo badan oo adag ay ku jirto maxay tahay mushahar la-aan iyo wax lamida ku jira ayaa waxaweye u dhaban adeegay oo waxa weeye ilaahayna la qabtay inay ammaanka wax ka qabtaan ammaanka dalku haddeer aad buu fiican yahay walow ay jiraan de kooxaha aad sheegaysid inay joogaan buuraha laba dhinaaba ay jiraan isqabadkoodaasna waxa weeye waa waa la sheeg sheegaya lakin hadde wax hadda xaqiiqo ah iyo si u dhacay iyo intuu leegyahay warkiisa ma hayno laakiin way jirtaa taraadkaas wuu jiraa laakiin waxaan oran karaa dowladdu qayb mugle kama qaadan inay ammaanka naaxiso ama muhiimadda uu leeyahayba ay siiso ammaanka waxaa moodaa inay kaga weyneyd arrimahan siyaasadaha iyo waxa laisxirsanaya iyo isqabadyada noocaas oo kalea inay kaga weyneyd in maxay tahay ammaankii dalka la sugo baa baa la moodaa marka laakiin ammaanku falilah alxamdu aad buu u wanaagsan yahay maxay u baahan yihiin marka in la bedelo si ay ciidamadani labadaa furimood uga dagaalamaan ta shabaab iyo ta daacish amnigan ay u sugaan howlo howluhu inay aada u culus yihiin bay u muuqataa ma kula tahay in maamulka yimaada cidday doontaba ha hogaamiseeh inay sida hadda tahay ka duwanaan doonto
waxaan filayaa murashaxiinta diyaarka ah inay u jeedaan xaaladda jirto indhaha ku hayaan rag badan oo wixii ay qaban lahaayeen u cad yihiinna way sharaxan yihiin waxa sistamka dowliga u dhisan yahay ciidankii joogaa cilada meesha ka jirta waxa weeyaan waa arrinka dhaqaalaha weeye daryeelka ciidanka taasna waxay u baahan tahay madaxweyne minimas garaya ama maxay tahay baabi'iya musuq maasuqa dhaqaalaha dalkuna wuu ku filan yahay haddii dhaqaalaha lala diriro musuq maasuqa oo systematically loola diriro waxaan aaminsanahay in ciidamada puntland oo hadeerba iyagu gacanta ku haya ammaanka ilaahay ka sokow inay awood u yeelan doonaan inay wax badan qabtaan saasaan aaminsanahay markaad eegto dhinaca maamulka puntland iyo dowladda federaalka dabcan puntland waxay ka mid ahayd maamul goboleedyada xiriirka u jaray dowladda federaalka musharaxiinta tartamaysa arrintaasi ma isku wada aragti iyo mowqif bay ka yihiin mise way ku kala duwan yihiin maxay kula tahay inay xaaladdu ahaan doonto wixii ka dambeeya sideedda janaayo xiriir ujarista a sheegtay ma aha wax permanentia ama maaha wax sida weyn waxa weye maadaama ay xaalad lagu jiro xasaasiya oo doorashooyin socdaan maadaama ay iska jiraan shakiyo in maamullo ama dowladda ay faragelin ku samayso iyo wax lamida ayaa xoogaa ay la noqotay de maamulka inay wax adkeeyaan oo si maxay tahay doorashooyinka ay puntland maxay tahay cida sameylsa ugu madax banaanaan lakiin puntland ma aha saameyn mid lagu samayn karo ama dowladda federaalka ha noqoto ama cid kale ha noqotee nidaamka waxa weeye waa nidaam gaamuray oo maxay ahayd ku salaysan dhaqan marka cid kaleeto external ahay inay wax maxayta ku samayso faragelin waa wax aada u adag weeye kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ciise kaatumi agaasimihii hore hay-adda sirdoonka puntland waxa uu warramayay haaruun macruuf markana ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan